halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo bartaan internet ku leenahay ee v o a somaly com
galab wanaagsan waa sabti siddeed iyo labaatanka bisha nofembar ee sannadkan labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda maanta waxaa idin daadihinaya waa ismaaciil xuseen farjar iyo cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah dagaallo cusub oo maanta mar kale gaalkacyo ku dhex mara ciidamada maamulada puntland iyo galmudug ugu yaraan toddoba qof ayaa la sheegayaa in ay dagaallada maanta ku dhinteen madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa v o a u sheegay in dagaalka maanta dhinacooda lagu soo qaaday
runtii annaga waxaan masaaka isku diyaarinaynay wafdiga oo madaxweynaha hogaaminaya inay gaalkacyo tagaan oo gaalkacyo la aado oo maaragtay guddi la qabto oo ma arrintaas xisbiyaalimo gaalkacyo yimaado saasaa ugu talagalsaneen unbaa saaka xabadda ay bilaabatay weerarkan lagu soo qaaday dhankeenna
ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dhexdhexaadin ka waday labada dhinac ayaa isagu muqdisho dib ugu noqday waxaanu sheegay inuu ku rajo weyn yahay in dagaalada la joojiyo
waa jirayaan mararka qaarkood inay wax dhacaan laakiin haddana waa ku rajo weynahay in maanta la soo abjoogi doono insha allah xasilooni la keeni doono arrintaasna si dhowah loo gudagali doono qodobada kale aandi ku hayno idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid ah xiisadda ka dhex taagan turkiga iyo ruushka oo cirka isku shareertay iyada oo turkigu uu muwaadiniintiisa kula teliyey in ay dib u dhigaan safarrada aan muhiimka ahayn ee ay ku tegayaan ruushka
barnaamijkii heesaha iyo weliba hambalyad ah iyo qodobo kale balse marka hore warkii caalamka booliiska magaalada colorado spring ayaa sheegay in sarkaal boolis ah iyo laba qof oo kale oo rayad ah ay ku dhinteen xalay kadib markii uu hubaysan uu soo weeraray dhismo ku yaala halkaasi oo ay leedahay hay-ad iyadu ka shaqaysa daryeelka qoyska iyo waalidiinta oo magaceeda layidhaah plan parenthood booliiska ayaa sheegay inuu qabtay ninkaas oo magiciisa layidhaah robert lewis ahna nin toddoba iyo konton jir ah waxaanu boolisku caddeeyey inuu agagaarkaasi haatan ka wada howlo lagu baadhayo inuu ninkaasi meelahaasi dhigay waxyaabaha qarxa iyo in kale afhayeen oo hadashay booliiska magaalada colorado spring ayaa sheegtay in muddo dheer ay rasaastu socotay kadibna uu boolisku u sheegay robert lewis inuu isagu isdhiibo sidaasna lagu soo qabtay ninkaas oo isaga la dagaalamayay booliska muddo shan saacadood ah warku waxauu intaasi raaciyey sarkaalka ku dhintay weerarkaasi inuu yahay nin afar iyo afartan jir ah oo magiciise layidhaah garet iswasey
turkiga ayaa maanta oo sabti ah kula teliyey muwaadiniintiisa in ay dib u dhigaan safarada ay ku tegayaan dalka ruushka ee aan muhiimka ahayn kadib markii labada dal ay ka dhex curatay xiisad diblomaasiyadeed oo ka dhalatay diyaaraddii dagaal ee ruushku lahaa ee turkigu uu soo riday ruushka ayaa si cadho leh uga falceliyey tallaabada tallaabadaan idhaahdee turkigu uu kusoo riday diyaaradooda dagaalka taas oo xilligan xumaysay xidhiirkii labada dal madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa ku eedeeyey ruushka in ay ku dul ciyaarayaan dab isaga oo la jeeda weerarada ruushka ku qaadayo kooxaha ku kacsan madaxweynaha dalka syriya
maleeshiya ayaa maanta weerar ku qaaday xarun ay qaramada midoobay ku leedahay waqooyiga dalka maali kuwaas oo gantaalla ku riday xaruntaasi waxaana weerarkaasi ku dhintay laba qof oo mid ka mid ah uu yahay ciidanka qaramada midoobey ee nabad ilaalinta u jooga maali iyo qof shaqaale u ahaa afhayeen oo hadlay ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalkaasi maali ayaa sheegay in sida oo kale weerarkaasi ay ku dhaawacmeen afar qof oo dhaawacoodu yahay halis ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyada oo weerarkani uu dhacay toddobaad uun kadib markii laba nin oo hubaysnaa ay weerar ku qaadeen hudheel ku yaalla magaalada bamako ee caasimada dalkaasi maali oo ay ku dhinteen sagaal iyo toban qof farac ka tirsan ururka alqaacida ee ka dagaalama waqooyiga afrika ayaa sheegtay weerarkii ka dhacay magaalada bamako magaalada gaalkacyo ee xarunta u ah gobolka mudug ayaa maanta mar kale ka qarxay dagaalo u dhexeeya ciidamada maamulka maamulka aan idhaahde ee puntland iyo galmudug dagaaladan oo dagaaladan oo daba socda dagaalo toddobaadkii hore labada dhinac dhex maray ayaa waxay halkaasi iyagu weli ka socdaan se lagu soo waramayana toddoba qof toddoba qof oo iyaga la sheegay in ay ka tirsan yihiin labada dhinac ee dagaalamaya waxaana sida oo kale iyagu halkaasi ku dhaawacmay in ka badan soddon qof haddaba maxamed xaashi cabdi madaxweynaha galmudug oo isagu cadaado ku sugan ayaa v o e da u sheegay in dagaalka ciidamada galmudug lagu soo qaaday xilli ay iyadu socdaan waanwaanwaanwaan iyada lagu doonayo in nabad lagagu helo labada dhinac warka amuurtaas ku saabsanna waxaa inoo soo diray waryahayaga maxamed colaad xasan
runtii sidaa la socotaba waa nasiib daro waktigan hadda la joogo dagaal dad soomaaliyeed ama umad soomaaliyeed udhexeeya inuu ka dhaco magaalo soomaaliyeed sidaa la socotaba ayaamahan oo dhan waxaa ka jiray buuq magaalada gaalkacyo oo ku saabsanaa maaragtay dagaal iyo dhib la hurinayo annaga ka galmudug ahaan runtii arrintaas mar walba waa diidaneyn waana kasoo horjeednay shalaa udambeysay waxaa noo yimid maaragtay muxuu ahaa ra-iisul wasaarihii soomaaliya iyo wuxuu hogaaminayo magaalada cadaadin lagu soo booday ayagoo maarata arrintaas damiinteeda iyo maarata usocda wax ka qabashadeeda waxay noo soo bandhigeen saddex qodob oo maaragtay ku saabsan inaan qaadano runtii waan la qaadanay arrimahaas si fiican ayaana maaragtay ugu heshiinay haddana saaka dagaalaa bilowday runtii oo lagu talagelin si uu bilowday si kalena maaragtay aan la garnayn marka dagaalkan haddii waawaan iyo wadahadal socdeen oo ra-iisul wasaaraha uu ku dhex jiray oo ad aqbasheen in xabadda la joojiyo lana wada hadlo maxaa soo cusbooneysiiyey maanta runtii annaga waxaan saaka isku diyaarinaynay wafdi oo madaxweynaha hogaaminaya inay gaalkacyo tagaan oo gaalkacyo la aado oo maaragtay guddi la qabto oo ma arrintaas ra-iisul wasaarihim gaalkacyo yimaado saasaa ugu talagalsaneen unbaa saaka xabadda ay bilaabatay weerarkan lagu soo qaaday dhankeena saasa maaragtay dagaalka uu ku bilowday wax khasaarahoo dagaalkii saakay ka dhasho ad ogtihiin runtii dhinacooda wax warweyn kama hena laakiin kulliga dhinacana waa jiraan dhimashadii dhaawacna wada ilaa hadda aan maqlay aniga waxaan joogaa hadda cadaado laakiin intaan maqlay ilaa hadda waxaa dhintay laba qof wa waa gartay dadka reer gaalkacyo si kastoo ay u kala aragti duwan yihiin iyo siyaasad duwan yihiin waxay heshiis ku ahaayeen in muddo ah in nabad lagu wada noolaado muddo dheerna way ku wada joogeen tan iyo markii la dhisay maamulka galmudug xiisadan ka dhexaysa puntland iyo galmudug way soo huraysay oo hadallada afka layska weedaarsanaya ayaa socday ilaa maanta dagaal u socdo marka dagaaladan ma dhul bay salka ku hayaan mise nidaamkan federaalka oo laysku diidan yahay salka ku hayaan saa la socotaba maamulkan galmudug waxaa loo aasaasay nabad iyo walaaltinimo iyo daris wanaag ilaa haddana annaga waxaan raadinaynaa arrintaas iyada ah waxaana ka dareemi kartaa maaragtay hadallada aan soo saarnay iyo maaragtay waxyaabihii ilaa hadda intii waxaan sheegeen aan ka geysanay mar walbana dagaal oo saa la socotaba dagaal wiil kuma dhashay wiilaa ku dhinto marnaba raalli kama nihin annaga colaadna maaragtay raalli kama nihin balse waxaa moodaa in kala fikir darwanaanshaha nidaamka federaalka oo ka jiro soomaaliya ay sababi karto ama keenayso maaragtay muxuu ahaa in colaadan timaado oo sabab tahay waxaa laga yaaba dadka qaarna inay aaminsan yihiin nidaamka federaalka inuu yahay nidaam isir ama qabiil ku salaysan dadka qaarna ay aaminsan yihiin in deegaan iyo maaragtay ku salaysan yahay qoboleysi marka taasaa laga yaabaa in ay sababi karto arrimaha maaragtay kala fikir duwanaanshahaas inay kamid tahay arrimaha keenayo dhibka iyo dagaalka balse waa arrin loo baahan yahay galmudugna inay qayb ka qaadato joojintiisa puntlandna sidoo kale ay qayb ka qaadato joojintiisa dadka gaalkacyo wada deganna tan iyo sagaashan iyo saddexdii nabadii ay ku wada noolaayeen maaragtay ay ku wada noolaadaan oo si magaaladooda wada joogeen inay wada joogaan laga shaqeeyo oo maaragtay aan dadka marnaba la kala hurin dhibkooda nabadoodana maaragtay ay ku wada noolaadaan hadda waxa gobolada dhexe ka dhisan maamul galmudug ood madaxweyne ku-xigeen ka tahay puntlandna maamul baa ka jira xal aan ahayn in rasaas iyo madaaficil isla dhaco oo shacabka laga qaxiyo magaalada ma jiraa runtii waa jiraa wadahadallaa socdo tan kuu sheegaya markii horeba maaragtay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka arrinta soo dhex gashay ra-iisul wasaaraha waa tuu yimid arrinta asaa wada oo ku howlan annaga ruuxeena madaxda puntland ma kala xirnin waa wada hadalnaa waanan kala hadalnay runtii in colaadan iyo dagaalkan labada dhinacba joojino oo dadka walaalaha miiska maaragtay isugu nimaadno oo lawada hadlo shalay waxyaabaha ra-iisul wasaaraha ku heshiin waxaa kamid a laba guddi inaan wada qabanno oo guddi ayaga ah iyo guddi annaga ah labadaa guddina maaragtay ay wada hadlaan dadka magaaladana maaragtay dhibka iyo colaada laga daayo arrintaas ayadaan rajeynayna haddana inaan xoojino haddaan kula hadlayana waan balansannahay waxaan rajeynaya arrintaas in la xoojin doono oo guddiyo la qaban doono arrintan ka wada hadla waxaana ku baaqaynaa runtii xabadda in la joojiyo ilaa shuruud dadka masaakiinta soomaaliyeed ama dadka walaalahaana dhibka iyo dagaalka laga daayo tan iyo burburkii soomaaliya markuu dhacay dagaalada noocan ee soo noqnoqda dabcan way dhacaan dad baa ku dhinta halkaa ayaan looga gudbaa oo cid mas-uuliyadda dusha laga saaraa ma jirto dad baa qaxay nolol baa halis ku jirta yaa mas-uuliyadda qaadayay kula taha runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaya kulli waxaa la gaari doonaa waqti lala xisaabtamo qofkii dembiga gala oo maaragtay waxaan waa taariikh hurmaysa qof walbana dembiga inta uu kuleeyahay ayuu xagga adduuna ka helaya aakhirana dee ilaahba u xisaabinaya mas-uuliyaddaani waxay ila tahay marka waxaa qaadaya ciddii dagaalka bilowday oo maaragtay dhibka bilowda a qaadaysa idinkuna rasaas rasaas baad ridaysaan iyo madaafiic marka idinku doorka aad ku leedihiin ma qaadaysaan runtii annaga isay ila tahay boqol kiiba boqol aan aaminsanahay annaga ilaa haddeer wax weerara oo aan nahay ma jirto ama dagaal aan qaadnay marka saa awgeed waxaan leeyahay kulleyba in arrintaas maaragtay la joojiyo oo runtii dhinac walbana laga joojiyo aad iyo aada ugu baaqana dhinaca kale waxay dowladda soomaaliya ku eedeynayaan in rasaas iyo hub ay maaragtay ku yabooheyso oo dagaalka kula gelaysaan puntland maxaa ka jira arrintaa runtii dowladda soomaaliya waxaad ka garan kartaa arrintan inay dhexdhexaad ka tahay ama wax shaqola ku lahayn sida ra-iisul wasaaraha intuu annagana noogu yimid adaado oo haddana intuu u baxay garowa u tegey labada dhinacba maaragtay ugu siman yihiin dowladda soomaaliyana ma aaminsani inay qeyb ka tahay annaga halkan wax annaga ciidan soomaaliyeed oo ama dowladda soomaaliyeed ka socda oo ama rasaas noo keenay ama nacaawinaya haba yaraatee ma jiraan mana mana mana jiraan ciidamo ka baxay halkan oo maaragtay kaalkacyahaday iyo wax lamida runtii arrintaasna waa iska waxaan umalaynaya eedeyn codlaha inay tahay maaragtay wax dhaba oo jira aysa ahayn
kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo isagoo cadaado ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo washington ku sugan dhegeystayaal waxaa naga xasuusina waxaan la xidhiidhnay dhinaca mas-uuliyiinta ka tirsan puntland si aanu uga wareysanno dhinacooda dagaalada maanta ka dhacay gaalkaca iyo hase ahaatee way ka gaabsadeen inay ka hadlaan marka ugu horeysa aan hadlano hellano waxaan idiin soo gudbin doonaa ra'yi celintooda haddaba dagaaladan ka soo cusboonaaday magaalada gaalkacyo ayaa kusoo beegmaya iyada oo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake uu shalay labada dhinac ka dhex bilaabay dhexdhexaadin lagu joojinayo dagaalka waxaana muuqataa in dhexdhexaadintaasi ay iminka guul daraysatay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa maanta dib ugu noqday magaalada muqdisho wuxuuna garoonka muqdisho ka sheegay in garoowe uu uga soo tegay wasiiro iyo saraakiil kale oo sii ambaqaada dadaalka dhexdhexaadinta
labada dhinacba waa nala qaateen afartii qod waan soo jeedinay waa uga mahad celinaynaa waxaan si gaara uga codsaday labada madaxweyne inay soo gaaraan magaalada gaalkacyo oo runtii sidii qodobadaas loo hirgelin lahaa lana shaqeeyaan wasiiradii aan hadda uga soo tegay meesha wafdigii la socday waxaa ka mid ahaa wasiirka gudaha wasiirka wasiir dowlaha madaxtooyada taliyaha ciidanka qalabka sida ciidamada militariga ah intaba hadda waxaan uga soo tegay deegaankii waxaan ay gaari doonaan magaalada gaalkacyo haddii laa yihahdo waxaan rajeynaynaa inay arrinta si dhaba u guda galaan labada madaxweynena waxaan ka codsaday oo iyaguna runtii nagu waafaqeen in magaalada gaalkacyo ay tagaan si arrintan loo soo horjaro waan rajeynaya insha allah in si dhaqso ah arrintaasi war fiican nooga soo bixi doono guddigan uu howlgeli doono
ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake wuxuu sidoo kale ka hadlay dagaalka maanta ka soo cusboonaaday magaalada gaalkacyo
wataan kuu sheegay qodobada waxaa ka mid ahaa in waxay duruufo dagaala meesha laga saaro oo ciidanka la kala qaado waa jirayaan mararka qaarkood inay wax dhacaan laakiin haddana waa ku rajo weynahay in maanta lasoo afjeeri doono insha allah xasilooni la keeni doono arrintaasna si dhaba loo gudageli doono ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa wax laga weydiiyey in la heli karo ciidamo dhexdhexaad ah oo la kala dhex dhigo labada ciidan ee gaalkacyo isku hor fadhiya wuxuuna arrintaasi ka yidhi waan ku dadaaleyna haddii taasna in ay noqoto fursad ama option la fiiriya laakiin mar haddii ciidan kale kala qaado dadku waa soo noqonaya kalsoonin waa la helaya taasaa muhiima wax allaa waxay keeni kara duruuf dagaal in laisku dhaco waa in meesha laga saaraa guddiga maanta uga soo tegey oo hadda ka howlgalaya meeshana taasay ku dadaali doonaan insha allah haddaba kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmake haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladda gaalkacyo xilligan sida ay tahay ayaa haatan waxaa khadka ku jira wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq cabdiwaaxid may maqashaa
farjar aadan kuu maqlaa bal xaaladda ugu dambeysay haddaad si kooban sawir nooga siiso
aad baad umahadsan tahay farjarow magaalada gaalkacyo hadda gudaheeda wax rasaas ah oo ka dhacaya ma jiraan dhinaca galbeed ee magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinaca dureefka ah deegaano lagu magacaabo taaroge ayaa waxa ay ka dhacaysaa rasaastu weliba si xooga ayay iga dhacaysaa inkastoo gudaha magaalada laga maqlayo balse gudaha magaalada ma jirto wax rasaasa oo ka dhacaya dagaal kooban ama dagaal xoogan oo saakay barqanimadii hore ka bilowda gaalkacyo waxaa laysula baxay dhinaca banaanka xaaladda guud ee magaalada waa ay dib u tahay ma jiraan wax dhinacyada maamulada ah oo ku sugan gaalkacyo oo arrintaasi ka hadlay waxaa jira in dhaawacyo iyo dhimasho dagaalka uu maantay sababay xarumaha caafimaadka dhanka waqooyi iyo dhanka koonfureedka waxaa la geeya dhaawacyo waxaa la ii sheegay in tirada guud marka laysu daro dhimashadu ay marayso ilaa sideed in ka badan soddonna ay ku dhaawacmeen labada dhinacba waxa ay sheeganayaan guulo kasakoo ma jirto wax si rasmi ah oo u cadayn karaa in dagaalka lagu kala baxay ama dagaalku waa hadda magaalada gudahiisa ay degan tahay waan gartay ilaa hadda ma muuqataa jawi waanwaan ama jawi cid ku howlan xaaladoo kale in caadi lagu soo celiyo kale
ismaaciil wadahadal dhinaca dowladda federaalka oo shalay garwadeen ka noqon rabay ra-iisul wasaaraha uu ku tegay cadaado kuna gaaray magaalada garoowe lana filayo in saakay laysugu yimaado magaalada gaalkacyo ayaa baaqday sabab dagaalka oo bilowday aawadiis ah ma jiraan wax wadahadal ah iyo waanwaan hadda gaalkacyo ka wada marka laga reebo in dowladda federaalka dhankeedu ay ka doonayso in gaalkacyo laysugu yimaado dhinacyadana la wada hadalsiiyo lana xaliyo xiisada sidaad ka warqabtid laba iyo labaatankii ayuu dagaalkan gaalkacyo ka bilowday waxaana muranka dagaalkani uu salka ku hayaa sheegasho dhinaca dhulka ah oo labada dhinacba ay sheeganayaan waxaa jiray odayaal dhaqan iyo ganacsato u baxay inay arrintaasi xaliyaan inkastoo ay qeybo kamida ku guuleysteen haddana waxaa suurto geliyeysay in la kala qaado ciidamada waxaa sidoo kale dhawaan kusoo baxay culamaa udiinka iyana qodobo ay soo saareen ma dhaqan gelin marka lama dhihi karo waxaa jira waanwaan
waan gartay bal isha ku hay wararka ugu dambeeyey kolba goordhow waan kugu soo noqon doonaa sida ay xaaladda ku dambayso halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee la-anta afka soomaaliga ee v o a
waa hagaag haatana dhinacaasiya waddanka turkiga xiisada ka dhex taagan turkiga iyo ruushka ayaa cirka isku shareertay iyada oo turkigu uu muwaadiniintiisa kula teliyey in ay dib u dhigaan safarada aan muhiimka ahayn ee ay ku tagayaan ruushka wararkii ugu dambeeyey waxay noo haya cabdiraxmaan xuseen fure hataniyo markii dalka turkiga uu soo riday diyaaradu lahaa dalka ruushka ayaa waxaa muuqata in xiriirka labada dal ee turkiga iyo ruushka uu sii xumaanayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa maanta sabtiyo ku bowriyay dhammaan muwaadiniinta turkiga ee safarkan daruuriga ahayn u tegaya dalka ruushka inay dib u dhigaan taas oo muujinaysa sidoo u sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya xukuumadaha ankara iyo moscow tan iyo markii lasoo riday diyaaradu lahaa dalka ruushka xukuumadda ruushka ayaa si cara looga jawaab bixisay salaasadii lasoo dhaafay falkii uu turkiga ku soo riday diyaaradii ruushku lahaa islamarkaana ku hanjabtay inay jari doonto xiriirkaay la wadaagto xukuumadda ankara taasoo keentay cabsi hor leh oo ah in dagaalka hadda ka jira dalka syriya uu isku bedelo mid ballaaran oo caalamka saamayn horle ku yeesha madaxweynaha dalka turkiga reseb dayid erdogan ayaa dalka ruushka ku eedeeyey inuu wado xaalad qardajeex ah oo aan habboonayn kaasoo weerar ku qaadaya kooxaha ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne bashaar al asad isagoo cudurdaar ka dhiganaya inuu weerarayo maleeshiyada ururka dacish kaasoo iska caddahay inuu weerarayo kolonyo gaadeyda oo sida adeegyo gurmad iyo mid ganacse dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lavrov ayaa su-aale ka keenay daacadnimada dalka turkiga ee arrimaha la dagaalanka argagixisada kaasoo sheegay У нас накапливается все больше вопросов об истинных намерениях Анкары.
waxaanu haynaa su-aalo badan oo la xiriira wejiga dhabta ah ee xukuumadda ankara ee ku aadan in la tirtiro ururada argagixisada gaar ahaan kuwa ka dagaalama dalka syriya iyo danta rasmiga ah ee ankara ay ka leedahay xasilinta xaaladda dalka syriya sergey lavrof ayaa sidoo kale taageeray amarkii madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu ku joojiyey dalkugalka lacag la-aanta ah ee muwaadiniinta dalka turkiga ay ku tagaan dalka ruushka laga bilaabo bisha januari ee sanadka soo socda kaasoo sheegay in loo joojiyey sababo la xiriira amniga oo ah in ururada argagixisadu ay kusoo dhex dhuuman karaan ayna dhaba ka dhigan karaan dalka ruushka dalka turkiga ayaa sheegay inuu tallaabadaasi u diyaarinayo jawaabtuu ka bixin lahaa sida uu sheegaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga numaan kudulmas Yok çok sayıda ekonomik ilişki var. Aslında vize muafiyeti de bir tarafıyla ekonomik bir ilişkidir.
waxaa jira xiriiro badan oo dhanka dhaqaalaha ah oo aanu la wadaagna ruushka xataa haddii laga reebo arrimaha dalkugalka oo qayb ka ah arrimaha dhaqaalaha maxaa yeelay arrintoo kacsan ahna mid dareen sidata ayuu ruushku qaaday tallaabooyinkan waxaanu sidoo kale annaguna aanu ka tashanaynaa tallaabooyinkii aanu qaadi lahayn waxaan rajaynayaa in tallaabooyinkan aysan noqon kuwo yeesha saamayn daba dheeraata waxaan si cad u qeexayaa inuusan shilkan dhacay dartiis uusan ruushka u jari doonin xiriirka uuna la wadaago bilowgii toddobaadkan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu ku tilmaamay falka uu turkiga ku soo riday diyaaraddii ruushka mid khiyaamo cad ah oo ka timid dalka turkiga maadaama uu ruushku turkiga u haystay saaxiib u dhow xukuumadda turkiga ayaa iyadu dhankeeda sheegtay inay dhowr digniina u dirtay diyaaradaha dagaalka ee dalka ruushka balse ay iska dhaga jireen taasina ay keentay in la soo rido mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi madaxweynaha dalka turkiga reseb tayib erdogan ayaa sheegay inuu doonayo in dhigiisa dalka ruushka valadimir putin uu la yeesho kulan weji ka wejiha maalinta isiinta soo socoto oo la filayo in magaalada baris ee caasimada dalka faransiiska uu ka furmo shir looga hadlayo isbeddelka cimilada caalamka walow uusan weli arrintaasi ka jawaab bixinin madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin balse la arki doonaa halka ay ku dambayso xaaladda ka dhexaloosan dalalka turkiga iyo ruushka
waa hagaag dhegeystayaaalkaasi waxaa ahaa cabdiraxmaan xuseen furre oo isagu noo soo koobayay xiisadda ka dhex taagan turkiga iyo ruushka oo cirkaas ku shareertay iyo weliba turkiga oo uga degay muwaadiniintiisa in aanay iyagu waxyaabaha aan muhiimka ahayn ama safaradan muhiimka in aanay u tegin ruushka
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haddaba dhegeystayaal intii aan idaacadda ku jira waxaa noo suura gashay in aan helo mas-uuliyiinta dhinaca puntland haddaba puntland ayaa goor dhoweyd waxaan khadka telefoonka ku helnay wasiirka warfaafinta puntland maxamuud xasan soocadde cabdiraxmaan xuseen furre oo washington ku sugan ayaa waraystay oo weydiiyey dagaalada maanta mar kale ka dhaxay gaalkacayo
waa maasanta cabdiraxmaan waa la soconnaa anigu hadda gaalkacyaan dee kaala hadlaya oo meesha dhibtu ka dhacday ah runtii haddii aan arrintaa kaaga warna kaaga warranana waxa weeye sidii horeda caadada ugu ahayd nimankaa diriska nala ah weerarkoodii unbay halkii saaka arootiina ka bilaabeen madaaficiday ku hoobiyeen magaalada kabacdina dee annaga laftayaduna tallaabadii ku habboonayd un baanu qaadnay oo ciidamadayadu dee difaaci bay galeen wangartay dee khasaare dhimasho iyo dhaawacna waa waa jiraa laakiin mudane wasiir waxaanu waraysanay dhanka galmudug madaxweyne ku-xigeenka isna wuxuu leeyahay waxaa dagaalka bilaabay puntland dagaalka idiga miyaa bilaabay annagu dagaal ma bilaabin dabeecadda iyadana ma ahayn inaanu dagaal bilowno waad la socotaan galmudug nimankan hadda yimi ilaa iyo inta ay meesha joogeen gardarada iyo dhibaatada way wadeen gaalkacyo waxaa lagu wada deganaa runtii waa dulqaadka reer puntland bay ahayd dhibaatooyin badan baa loo geystay toddobaad horey waad ogodeen oo halkan madaaficda magaalada lagu garaacay annaga oo jawaabteeda bixin karayna puntland jawaab kama ay bixin waayo waxaanu u turnay dadka soomaaliyeed walaalaha iyaga ah muslimka ah aan deriska lahayn halkaa ku qaadno saaka markii waagu baryeyna runtii dagaalkii halkii bay ka bilaabeen madaaficdii magaalada la dhaceen annaguna dee tallaabadii mudneed baanu qaadnay ciidamadiina difaaciday galeen runtii guulo waaweyn ay kasoo hooyeen mudane wasiir idinku hadda waxaad ku eedeynaysaa dagaalkan inay bilaabeen galmudug galmudugna idinka idinku eedeynaysaa yaa la aaminaa miyaysaan miyadan ku fikiraynaa shacabkaad badaadisaan maxau xalku yahay ma dagaal baa xalka keliya cabdiraxmaanow cabdiraxmaanow cabdiraxmaanow waxaa la aaminayaa karinta sheegayaa la aaminayaa xaqiiqda waad ogtihiin saxafiyiintii libaa joogta ee hay-adihii caalamigaha baa jooga dadkii shacabka ah ee soomaaliyeed oo aan labada dhinac midna ahayn baa jooga cidda dagaalkan bilowday maalintii hore hoodiyayaasha iyo madaafiyada tarantataha iyo suuga magaalada la dhacday ciddaa weeye cidda maantana gaalka ay soo weerartay ciddaa weeye cidda aanu maanta ka safaynay deegaanadii ay soo weerareen ciddaa weeye cidda ay ciidamadeedu ilaa iyo hadda ay daba joogaan ciddaa weeye cidda aanu islaam nahay ama ay gaari doonto taariikhda inay iyada sha mudane wasiir waxaynu ognahay ra-iisul wasaaruhu waa mas-uulka labaad ee ugu sarreeya dalka safar buu idinku yimid labadiina dhinacba uu la kulmay miyaydan qadirinayn oo ayna arrintaasi ahayn inaad ra-iisul wasaaraha waawaantiisa qaadataan oo dagaalkan laga baaqdo sidii dadka macnaha masaakiinta mar kale u dhiman lahaayeen
walaalow anagu ra-iisul wasaaraha ashrafle baan nul soo dhaweynay waa prime ministerkii soomaaliya ixtiraamka iyo wanaag baanu haynay waanu geysanay imaanshaha uu cabdirashiid cali sharma cumar cabdirashiid iyo waftigiisu ay yimaadeen oo ay arkeen inay nabad iyo waan waan wadaan iyagana ay shalay cadaado kula soo kulmeen waa taase ay ka hortegayeen ujeedada ay ka leeyihiinba waxa weeye inaan nabadin dhicin nabadda uu wado cabdi cumar cabdirashiid waxaanu islenahay waa taa iyo ciddii kale ee odayaasha sheer salaadiinta iyo iyo culimaay diinta ku dhaqan magaalada gaalkacyo qaybaheeda kala duwan oo nabad weyday waxa ay ka hortegayaanba nimankani waa niman dhiig u ooman waa niman dhul u ooman taasna waxaan umalaynayaa inaysan heli doonin insha allahu tacaala puntlandna way kasoo jegantay shacbigeedu ciidankeeda waa diyaarbe kaasi wuxuu ahaa maxamuud xasan soocadde wasiirka warfaafinta ee puntland isagoo gaalkacyo ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a cabdiraxmaan xuseen fure oo washington ku sugan waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o aad ka dhegeysaneysaan muujadaha gaabgaaban qaar ka mid ee fiimada geeska africa iyo weliba barta internetka ciwaankeedu yahay v o a somaly dot com haatanna waxaa lasoo gaadhay xilligaad dhegeysanayseen barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana maanta inoo daadhinaya waa ibraahim daanduray iyo falastiin iimane guddoon wacan
waa mar kale iyo barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan dhambaalka ugu horreeyo haddii aan soo qabto waxa uu naga soo gaaray hooyo luul maxamed daahir iyo ayeeyo batuulo cabdi colow iyo ayeeyo ceeblo xasan yuusuf maxamed jaalle xasan iyo cabdiraxmaan jaalle xasan iyo muxubo jaalle xasan iyo safiyo jaalle xasan iyo seegeeda maxamuud aadan macalim iyo wuxuu yidhahdeen nimco jaalle xasan iyo seegeeda cabdisamed cabdiraxmaan iyo warsame jaalle xasan doolka loo yaqaano iyo cabdiyare jaalle xasan iyo siciid jaalle xasan iqro jaalle xasan iyo waxay yidhahdeen maxbuub jaalle xasan iyo nasteexo jaalle iyo shamso jaalle xasan iyo nasro jaalle xasan iyo ugu dambaysta cabdiyare bashiir cusmaan iyo dhammaan reer jaalle xasan nuuro oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin taaniyad inay gaarsiiyaan axmed jaalle xasan iyo waxay yidhahdeen sabariin ibraahim macalin oo meherkoodu dhowaan uu ka dhacay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin waxaana idinkaga baryaynaa inuu idin horsado guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay warqadan ibraahima waxaa lagu soo sharxay tahniyad dhalasho dhinacyadana waxaa looga soo qoray farxad dhalasho waxaana warqadani ay ka timid hooyo maka sheekh axmed eedda qadre xuseen muuse qaali iyo eedda ayaan abuubakar maxamed adeer aadan xaaji ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer maxamed nuur xaaji ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa waxay dhaheen doctor cusmaan xaaji ibraahim ugaaska sheekh zayd ibraahim xaaji ibraahim tamaam rofesor faarax xaaji ibraahim ashcari doctor cusmaan xuseen cali mr ok doctor aadan cabdiraxmaan samaan iyo doctor cabdirasaaq nuur cali duuliye iyo doctor axmed cabdulaahi a c c eedda nasre xaaji ibraahim iyo caruurteeda ayay yidhaahdeen iyo eedda shukri xuseen muuse nafta uroon doctor socdi cabdi axmed sucaado hibo ditoresa sucaado geelo samatar eedda xabiibo xaaji ibraahim iyo caruurteeda ayay yidhaahdeen iyo eedda faadumo xaaji aadan iyo caruurteeda iyo eedda faadumo xaaji ibraahim iyo caruurteeda ditoresa farxiya xaaji ibraahim iyo ditoresa nasro cabdulaahi axmed iyo ditoresa sacdiye salaad iyo ditoresa shukri sayid ibraahim xaaji shukri yarey dhammaan dadkaasi iyo in kaloo badan waxay tahniyad dhalasho kaliya laaba u dirayaan xaniifa xaaji ibraahim iyo seegeeda qaaliga ah ayay yidhaahdeen sheekh xasan sheekh ebow oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada karaan waxaana wiilkaasi loo bixiyay abshir sheekh xasan waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray hooyo xaawo xuseen maxamed hooyo xaliima cabdi ibraahim iyo aabe maxamed cali iyo hooyo xakiimo iyo caruurteeda iyo hooyo xabiibe aadan iyo caruurteeda aabe cabdi aadan iyo aamine maxamed cali iyo shafeec maxamed cali nasteexo maxamed cali iyo cabdinuur maxamed cali cabdicaziiz maxamed cali cabdulaahi maxamed cali iyo saytuun qaasim faarax iyo bakar xasan cabdi iyo raxme xaaji cali iyo zahre xaaji cali juweyriyo sheekh ismaaciil samiiro sheekh ismaaciil iyo amran cabdirasaaq iyo siyaado aadan badel iyo shukri cabdi aadan iyo waxay idhahdeen farduuse xasan iyo ruqye maxamed macow faaduma macalin abuukar iyo maxamed axmed cabdi ongooye iyo maxamed macalin abuukar waxayna jecelyihin inay u hambaliyaan cabdicasiis sheekh muuse iyo zeynab cabdulqaadir moxamed oo arooskooda uu ka dhacay dalka kenya xerada qaxootiga ee xagardheer waxaana ay leeyihiin waxaan eebida kaga baraynaa in arooskiina aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo nolol raaxa badan ee banow idinkala siiyo ubad kheyr qaba heesta ugu horraysa in dhegeystayaasheena usoo qabanayno godobtayda la caraaw weliba waxaan filayaa heestani in lagu tumay kaban aad u macaan xasan aadan samatar ku soo dhowaada safari laga galay mamoge aday aygu yaxsanaadiyo ramidaan u go'aye adna garasho daraaney wadigu wadigu wadigu gacantu aygu yaxsanaadiyo ramidaan u go'aye adna garasho daraaney wadigu wadigu wadigu gacantu ani goodartaa gubane ani goodartaa gubane ay garwa san weydo gacantay isaydee adenkiyo washada madaye meelay ku geysaba meelay ku geysaba godobtayda laalow godobtayda laalow
gudubteeda la carow iyo codkii xasan aadan samatar haddaan intaas kaga gudubno dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa falastiin aan ka horreeya dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray xuseen siciid xirsi iyo bishaar maxamuud iyo waxay yidhahdeen farxaan cali baashi iyo nasteex bashiir iyo deeqo siciid iyo odageeda iyo waxay yidhahdeen siciid cali nuur iyo zakariya iyo sayid suleymaan iyo surub yuusuf aadan iyo cabduqaadir amaan dhammaan dadkaasina waxay hambali jecelyihiin inay gaarsiiyaan iyo heestanba kudun siciid xirsi beyle iyo waxay yidhaahdeen zaaro fara badan oo wiil ugu dhashay gobolka galgaduud gaar ahaana degmada caabudwaaq wiilkaasina waxaa loo baaxiyey bay yidhaahdeen cabdi samad kudun siciid waxaanay leeyihin allah ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa lena hambalyo tahniya dhalasho ayay leeyihiin markana waa hooye xaliima maxamed xasan aabo muuse siyaad cismaan cabdulle maxamuud siyaad cabdulle garabey muumin cumar siyaad muumin weydaar maxamed muuse siyaad oo loo yaqaana gacmogaab bishaar muuse siyaad bishaar cagashaandhi cabdulaahi muuse siyaad cabdulaahi sandheere dahaba muuse siyaad cadar muuse siyaad carabo muuse siyaad timiro muuse siyaad nuurto muuse siyaad xabiibo muuse siyaad sobar muuse siyaad iyo cabdulaahi cumar siyaad cabdulaahi dheere maxamed cumar yuusuf mister waasuge dadkaasi oo kala jooga magaalada muqdisho iyo gobolkaasi oo kala jooga magaalada muqdisho iyo gobolka hiiraan waxay tahniyad gaarsiinayaan cali muuse siyaad doctor cali iyo marwadiisa raaxe axmed maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasina waxaa lena allah ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaanu raacinaynaa ibraahimo dhambaalkana falastiin wuxuu naga soo gaaray axmed cabdulle diiriye iyo ibraahim cali muuse iyo maxamed cali muuse gaambi loo yaqaano iyo ceebla cali muuse iyo nasra axmed cali muuse nimco axmed cali muuse iyo ruun axmed cali iyo aw bishaar muuse iyo cabdicasiis rooble ibraahim iyo maxamed maxamed diiriye iyo maxamed aadan muuse iyo iftin isaaq xirsi iyo maxamed aadan xirsi nuur isaaq xirsi iyo jamiila jaamac cali iyo cabdiraxmaan axmed cali iyo xamse gambi cali iyo ubax axmed cali waxaana ay leeyihiinna waxaan jecel lahay in aan halkan aan hambalyo uga dirnaa axmed cali muuse iyo zahre axmed jimcaale oo wiil ugu dhashay nageyle gaar ahaanna waxay yidhahdeen xaafadda saddexaad wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdimaalik axmed cali muuse waxayna leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca bal noo soo qaba heesta kale ee falastiina ibraahim ma moodaa dhalashada wiilashu inay badan tahay waxaan u malaynayaa in ay noo hareen kuwii meherka iyo arooska iyo haye iyo gabdhaha En, warqaddii ugu dambeysay en, waxay naga codsadeen inaan usoo saarno heesta la yidhaahdo faadimo fardows oo uu ku loqeeyo fanaanka maxamed salebaan tube balse heestaasi hadda maadaama aanan gacanta ku haynin waxaan ugu bedelaynaa codka macaan ee fanaanada nimco yaasiin nimco sharaf heestii sidaa ugu jihay
shaki kuma jira kaanu jel qabo ini jacayli helay helay helay shaki kuma jira kaanu jel qabo ruuxu kuu jiraba lama niyadi jabshe aftan jaarka iyo ehelkaba jarate keli joogu dilay wuxu kuu jiraba lama niyadi jabshe naftan jaarka iyo ehelkaba jarte keli joogu dilay kuu jilicisani ee macan ku jajaban si unugu jihe si unugu jihe unugu jihe jihe jihe Mm. ku jilicsanee macan ku jajabane si unugu jihe si unugu jihe Mm. si uni jihe aragga jira arlada arlada arlada haddani ka janteen kaanu jirigo aragga jira arlada arlada arlada haddani ka janteen kaanu jirigo jalkii waxaa tahay jiradaan qabi naftaani jooga iyo jibkabaa naxdee soo jeed kuu dilay jalkii waxaa tahay jiradaan qabi naftaani jooga iyo jibkaba naxdee soo jeed kuu dilay kuu jilicisane macan kuu jajaban asi unugu jihe asi unugu jihe Mm, asi unugu jihe ku jilicisane macan ku jajaban asi unugu jihe asi unugu jihe Mm, asi unugu jihe ku jilicisane macan ku jajaban asi unugu jihe
ibraahim markana haddii warqadda xigta aan soo qabto waxaan filayaa heestaa weli lasii haysataa bal warqadda aniga kusoo boodo waa habaryar xaawo yare cali iyo habaryar ruqiye cali ibraahim iyo habaryar sucaado cali ibraahim iyo ayeeye xabiibo jannaay iyo ayeeye xabiibo cabdi maxamed ayeeye iisha cismaan nuur nuur xasan cismaan iyo waxay yidhaahdeen adeer cabdi xasan cismaan adeer maxamed xasan cismaan adeer cabdulaahi xasan cismaan iyo adeer ibraahim xasan cismaan iyo adeer yariis cabdi maxamed iyo adeer maxamed nuunow ibraahim iyo abti aadan cali ibraahim iyo abti maxamed cali ibraahim iyo abti cabdishakuur cali ibraahim iyo eeda sacdiye xasan cismaan iyo eeda madiine cabdi maxamed iyo eeda daahiro nuunow ibraahim dhammaan waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan lamaanaha kale ah injineer cukaash xasan cismaan iyo shariifa cali ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cukaash xasan waxaa la leeyahay ducadana waa xaggiina soo barbaar ayaanu leenahay cukaashare noqonkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin waa hagaag dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray huda cabdulaahi iyo axmed cabdulaahi maryan axmed cabdiqaadir mustafa ducaale iyo ifraax biyow aanise cabdulqaadir iyo sharaf cabdiqaadir iyo amran cabdiqaadir iyo shaafi axmed iyo waxay yidhahdeen maxamuud cabdisalaan waxayna halkan tahniyad kal iyo laaba uga dirayaan cabdifataax yaasiin cali xoosh iyo doctor liliana xuseen mucalim nuur cilmi oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalo madaxda dalka kanada ee ottawa weston hotel axaddii laba iyo labaatankii bisha novembar ee sanadkan labada kun shan iyo tobanka waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana uu ubad kheyr qabo kala siiyo aamin ayaa leenahay waa hagaag dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray huda cabdulaahi iyo axmed cabdulaahi maryan axmed cabdiqaadir mustafa ducaale iyo ifraax biyow aanise cabdulqaadir iyo sharaf cabdiqaadir iyo amran cabdiqaadir iyo shaafi axmed iyo waxay yidhahdeen maxamuud cabdisalaan waxayna halkan tahniyad kal iyo laaba uga dirayaan cabdifataax yaasiin cali xoosh iyo doctor liliana xuseen mucalim nuur cilmi oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalo madaxda dalka kanada ee ottawa weston hotel axaddii laba iyo labaatankii bisha novembar ee sanadkan labada kun shan iyo tobanka waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana uu ubad kheyr qabo kala siiyo aamin ayaa leenahay dhinacii heesa ayaan ku noqonaynaa waa jacayl aboodi ah iyo codkii macaana ee xuma dhoole kusoo
Thank you. waa hees iyaduna kaban lagu qaraacayo cumar dhuule cali eebanaxariistiisan ka waraabiyo waxaan filayaa in weli dhegaystayaasha ay codka si macaan dhegta u sii taagayaan dhambaalkan waa aqalgal waxa uu naga soo gaaray hooyo mako maxamed muuse iyo hooyo faadumo nuur cusmaan iyo hooyo aamine axmed maxamed cabdi iyo hooyo xabiibo nuur cusmaan iyo waxay yidhahdeen adeer maxamed nuur cusmaan iyo adeer barre nuur cusmaan adeer axmed mahad cusmaan iyo adeer xuseen nuur cabdi iyo abti cali maxamed muuse iyo abti cusmaan maxamed muuse waxaana ay taaniya jecel yihiin inay gaarsiiyaan islamarkaasina ay heestan u dhegaystaan maxamed xasan nuur iyo nimco maxamed cali oo ku aqalgala bay yidhahdeen magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma bashbashii barwaaqo iyo ubad kheyr qaba warqadani waxay naga soo gaartay wariye nasrakiin jacfar oo joogta magaalada borama iyo fartuun caydiruus cabdi iyo fadci caydiruus cabdi sahre caydiruus cabdi axmed caydiruus cabdi maxamed caydiruus cabdi hooye siraad xirsi diiriye hooye canab nuure nasre cismaan hindiye dhaqane injineer borow xuseen maxamed isaaq afweyne cali weli gacal maxamed bashiir wariye faysal isaaq cabdulaahi waa dhammaan reer caydiruus cabdi iyo reer maxamed maxamuud waxay tahniyad aroos u dirayaan arooskii aroosada saynab caydiruus cabdi iyo injineer cabduqaadir maxamed maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada borama ducadana waa xaggeena isku waar ah ubad kheyr qaba kala hela ayaanu leenaha maxaa raacinaysaa ibraahim waxaan leenahay arooskinna allah ka dhigo mid aad farxad iyo nolol qiimo badan aad kala kulantaan waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray aabasalaad xaaji ibraahim saciid iyo hooyo xaali xaaji faarax yuusuf iyo waxay idhahdeen aabe saciid maxamed ciise iyo carruurtiisa iyo hooyo shamis salaad maxamed iyo eedu fartuun cumar ismaaciil iyo kabtan ciise xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo doctor shire xaaji faarax iyo xaaskiisii caruurtooda iyo cumar xaaji faarax iyo xaaskiisii caruurtooda iyo axmed xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo muuse xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen cali xaaji faarax xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdinaasir xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo jaamac xaaji faarax iyo caruurtiisa iyo cabdiqani cumar ismaaciil xaaskiisa iyo caruurtooda iyo khatra xaaji faarax iyo caruurteeda iyo karuure xaaji faarax shamis xaaji faarax fartuun xaaji faarax iyo khaliijo xaaji faarax iyo faadumo xaaji faarax maryan xaaji faarax iyo buuxo xaaji faarax iftan xaaji faarax iyo fariido xaaji faarax dhammaan ilma xaaji faarax iyo caruurtooda ibraahim salaad cabdi salaad shamis salaad safiyo salaad iyo maryamo salaad iyo dhammaan ilmo salaad xaaji ibraahim waxaanay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay salaamaan islamarkaasina ay taaniyad gaarsiiyaan maxamed salaad ibraahim iyo faadumo siciid maxamed oo arooskooda uu ka dhacay dalka imaaraadka carabta gaar ahaan waxay yidhahdeen magaalada dubai waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara eebana uu ubad kheyr qabo kala siiyo aamin ayaan leenahay intaana heesta u gudbin markana warqada gacanteeda kusoo dhacday dhammaan waa salaamantiin ayaa layidhi shaqaalaha laantaafka soomaaliga ee v o a waanu idinka guddoonay gaar ahaan waxay leeyihiin daadiyayaasha barnaamijka muusiga iyo islaamaha hambalyadii heesaha salaantaas waa idinka guddoonay annagana taa mid lamid a ayaan idin soo diraynaa cabdirasaaq khaliif aadan iyo sacad maxamed xasan aareeye iyo axmed maxamed iimaan iyo muxudiin xasan aadan axmed gaas cabdulaahi faarax iyo maxamed cabdicasiis nuux iyo maxamed xasan cabdulaahi iyo khaalid saxane cabdulaahi iyo yuusuf xaaji cabdi cumar mahdi ibraahim sheekh cabdi dhammaan dadkaasi oo kala jooga hargeysa iyo awaasa etoobiya hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin waxaanu u diraynaa ayay leeyihiin saaxiibka iyo ridwaan axmed aadan iyo habi cabdulaahi muuse oo sagaal iyo tobankii bisha nofembar meherkooda uu ka dhacay mansoor hotel magaalada hargeysa waxaanu leenahay wada noolaada insha allah wiil iyo caano gabar iyo caano dambaalkan tahniyadan wuxuu naga soo gaaray cabdisalaan sheekh cumar macali nuur deekh cumar saciid axmed iyo cabdirashiid xasan macali nuur iyo cabdi axmed cabduqaadir maxamed iyo xaaskiisa iyo habaryar sacdiyo cabduqaadir maxamed iyo qoyskeeda iyo eedo sacdiya macali nuur iyo qoyskeeda iyo aabayaasiin cali xoosh ileeye iyo hooyo hawaahir cali nuur iyo habaryar sahre cumar adeer cabdirasaaq khaliif xasan bide iyo caasho buube iyo safiyo buube faa'iiso badel iyo farduuso badel iyo wardo badel waxayna jecel yihiin inay u hambaleeyaan islamarkaasina heestan ay la dhegeystaan cabdifataax yaasiin cali xoosh iyo doctor libyana xuseen macali nuur cilmi oo ku aqalgalay magaalo madaxda dalka kanada ee odowa weston hotel waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin ee banahaydin kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan anaguna leenahay dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa codkii cabdirasaaq rasta
codkaasina wuxuu gebageba u yahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaasna waxaa ku eeg idaacadeedii galabnimo cumar xasan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socotiinayay tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.